aynu ku bilowna guddiga gurmadka qaranka ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre kadib qaraxyadii lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska zobe ayaa faahfaahin ka bixiya shaqada guddiga guddiga ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey tirakoobka khasaaraha ilaa iyo haatan haaruun macruuf ayaa waraysi la yeeshay doctor cali xaaji aadan abiikar wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka qaran
waa mahadsan tahay haarun guddiga ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyey dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaallada la kala geeyey in loo sameeyey gurmad in la tiro koobay marka koowaad ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in saddex boqol soddon iyo saddex dhaawac ah la geeyay isbitaallada ayaan diiwaan gelinay dhaawacyada qaar maaragtay isbitaallada way ka baxeen oo xaaladooda way fududeed hadda isbitaallada waxaa ku harsan waktigan la joogo saakay boqol afartan iyo labo dhaawac ah ee asbitaallada ku harsan oo qaarkood ay i c u ku jiraan oo xaaladooda ay ay dhiidato sidoo kale waxaan tiro koobnay dhimashadii qaraxyadii dadkii ku dhintay aan tiro koobnay ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay boqol iyo kow iyo labaatan dhimasho ah ayaan diiwaan gelinay dhimashada waa markii koowaad sagaashan iyo todoba habeenkii koowaad aan ku warbixinay laakiin marba waxbaa kusoo darsamayay hadda waxay maraysaa inta aan hayno boqol kow iyo labaatan dhimasho ah ayay maraysaa dadkii in maxayd call center inaan abuurnay oo dadkii ehelada ka maqan yihiin ay la soo xiriiraan waxaa sidoo kale la gaarsiiyey dadka dhaawacan iyo eheladooda la jooga iyo cunto iyo biyo ayaa la gaarsiiyey maalmihii hore ilaa haddana waa la waday waxaan samaynay sidoo kale in aan dowlado aan saaxiibo nahay aan ka codsanay dhakhaatiirta qaar oo nagu yar inay noo soo diraan baaqi ugu horreeyey waxaa kasoo jawaabay dowladda aan walaalaha nahay turkiga maanta ayay ahayd inay noo soo dirto diyaarad wado diyaarad ambalaas ah oo daawona wado dhakhaatiirna wado afar qofna inay qaado u qorshaysneed maanta in naloo soo diro laakiin dib ay u dhacday xoogaa ogolaashaha in ay soo marto hawada etoobiya ayaa xoogaa tasriixi ogolaashaha dib ugu dhacay sida warkan uu soo gaaray mana hubno marka hawe habeen inay ku noqoto ayay ka baqeen beri ay u dib dhaceen marka ilaa hadda marka waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay welina shaqadii waa wadnaa waxaa la furayaa akoono ayaa la furay oo tabarucaad lagu aruuriyo shirkadaha qaar ayaa haddaba dibba noo bilaabay dhaqaalihii ugu horreeyey shirkadaha daafshir group waxay ku deeqeen lacaga gaaraya shan boqol oo kun hormuud foundation waxay ku deeqeen ilaa laba boqol oo kun bebco waxay ku deeqday ilaa konton kun xukuumaddana waxay yaboohday ilaa hal milyan oo dollar oo lacag ah waxaa sidoo kale socdo abaabul oo maaragtay institution walba oo wada gudaha ah wasaaradaha dhexdooda ay wadaan oo deeq aruurin ay wadaan shaqaalaha hadda wasaaradda caafimaadka saacadan waxaan kasoo baxnay shir oo maaragtay aan ugu arinsanaynay in maxay dhaqaaqal aruurin ay sameeyaan shaqaalaha marka gurmad xoogan ayaa socdo oo maaragtay loogu gurmanayo dadkii waxyeelada soo gaartay iyo dadkii hantidooda ay burburtay loogu gurmanayo marka dadaalo badanaa socdo hadduu ilaa yidhahdo waayo dad lala ayahay miyay jiraan hadday jiraan waa imisa dadka la weysanaa maalintii koowaad waxay ahaayeen ilaa afar iyo toban qof ayaan diiwaan gelinay laakiin afar qof meydkooda ayaa gadaal laga helay oo burburkii dhexdiisa laga soo saaray marka ilaa hadda inta la weysan yahay waxaan ka warhaynay inay tahay toban
waa gartay dhaawacyada dadka soo gaaray intee bay la egyihiin imisaa dhaawacoodu aada u culus yahay oo uu halis yahay imisaa dhaawacoodu fudud yahay maanta hadda dadka dhaawacyadooda isbitaallada isbitaal madiina hadda saacaddan waxaa jiifo lixdan iyo kow dhaawac ah isbitaal digferna hadda maanta oo rajab dayib ordagan hadda loo yaqaano ex digfer waxaa jiifa soddon iyo shan dhaawac ah soddon iyo shanta isbitaal digfer hadda jiifta sagaal i c u ayay ku jiraan xaaladooda waa adag tahay sidoo kale madiina lixdan iyo kowda jiifto xaaladooda inkastoo stable ay u badan tahay degan tahay inta badan haddana maaragtay ilaa tobaneeye xaaladooda way adag tahay oo kaysas culus waaye qaar gubtay ayaa maaragtay ku jira marka waa xaalado adag waa jiraan laakiin dhaawacyo waa iska macquul ah ay u badan yihiin waa gartay daawooyin ku filan ma yaalaan waddanka daawo hadda waan haynaa shalayba wasaaradda caafimaadka daawo ayay geysay isbitaal madiina iyo trauma kit wax loo yaqaano oo loogu talagalay maaragtay muxuu ahaa emergencyga marka daawo way taallaa laakiin hadeerna waan dalbanay sidoo kale daawooyin in maaragtay ayna soo gaarsiiyaan hay-adaha iyo dowladaha qaar waan ka dalbanay warka caafimaadka adduunka supply ayuu noo soo dirayaa mar dhow oo ay naga ballan qaadeen sidoo kale ururka caafimaadka adduunka w ho waxay naga ballan qaadeen inay noogu deeqayaan laba ambalaas sidoo kale team oo maaragtay taroma team inay noo soo diraan oo noo sheegeen emergencyga maaragtay u diyaargarowga emergencyga iyo tiimamka emergencyga tababarkooda inaga saaciideen inay noo soo diraan naga ballan qaadeen marka dhakhaatiirteenna way dadaaleen iyo isbitaaladeenna wax badan ay qabteen dhakhaatiir takhasulehna waan haysanaa laakiin takhasusyada weli dalka ku yar waxaa ka mid ah plastic surgeryga oo maaragtay dhakhaatiir dadka gubto oo kale ay u baahan yihiin ayaa ka mid ah meelaha nagu yar aan maaragtay ugu baahannahay caawimaad
kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee dowladda soomaaliya doctor cali xaaji aadan abikar oo u waramayey haaruun macruuf